xamsi cabdi bare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu ku sheegay in la qaadan waayay fadwadii ay soo saareen wadaadaha ay iyagu shiriyeen laguna tilmaamay fadwadooda inay tahay mid qaldan wuxuu intaa ku daray in dadkii oo dhammi ay u qulqulayaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay in marka laga yimaado bulshada caadiga ah sida culimmada ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay xitaa maxkamadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cadaalad doontaan saraakiil ka tirsan dowladdiisa marka sabab keeni karta inay saddex boqol ka badan oo culimo intay isu timaado soomaaliyeed oo ay ka imaadaan dalka dibaddiisa gudihiisa fatwooyin ay soo saaraan in la qaadan waayo oo la yidhaahdo fatwadaas sax ma aha waxay la mid tahay in aayadihii la qaadanaya in axaadiistii inaynu maaragtay aynu ka maaganayno ayay ayay u eg tahay marka horta aan waxaan qabaa aniga caqligeena dib aan ugu noqono haddaan soomaalin ah saraakiil baa la sheegaa ay u yeelaan inuu waryan oo tegi iska dhaaf ganacsadooda iska dhaaf saraakiil baa la sheegaa tegey oo maxkamadahooda tegey
xukuumadda villa soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa qabta in mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin dagaal militari balse ay qasab tahay in dhanka fikradda lagala dagaalamo ayadoo taa laga duulayo ayaa dowladda federaalk waxay dadaal dheer ku bixisay sidii loo dhisi lahaa culimo huwan magac diineed waxaana hadda muuqata in dalku ay ka jiraan culimo badan oo ka dab qaadata shisheeyaha iyo dowladda federaalk sidaba lagu arkay muuqaallo ay horay u baahisay mu'asasada garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab isku soo wada duuba dadaalkii ay dowladda federaalk ku bixisay culimmadaasi ayaa iminka u muuqda mid wakhtigiisa ka soo dibdhacay bulshaduna ay wada fahmeen farqiga u dhexeeya xaqa iyo baadilka